بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha oktoobar sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegaysan doontaan warka subaxnimo ee redio muqdisho waxaa ugu dooroon safiirka maraykanka ee soomaaliya ayaa ka hadlay duqeyntii magaalada gaalkacyo isaga oo sheegay in ay baarayaan suurtagalnimada in weerarkaasi lagu dilay dad rayda waxaa heer gebagaba ah ku dhow shirka maamulo samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoona odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirkaasi ay rajo wanaagsan ka muujiyeen in shirka ay ka soo bixi karaan wax dan u ah bulshada labada gobol turkiga ayaa dhammaystiray qalabeynta saldhig weyn oo uu ka furanayo gudaha dalka soomaaliya kaasi oo gacan ka geysan doona tababarka iyo qalabeynta ciidamada xoogga dalka soomaaliya maamulka jubbaland iyo hay-adda unit c r ee qaxootiga ayaa ka wada hadlay sidii loola socon lahaa xaaladda qaxootiga dib uga soo laabtay kenya ee hadda ku sugan deegaanada jubbooyinka qaramada midoobe ayaa u magacowday safiirkii hore ee kenya ee soomaaliya ambasador maxamed cabdi afey ergegeeda gaarka ah ee arrimaha qaxootiga soomaaliya xeraalyaha maxkamadda gobolka hiiraan ayaa kormeeray maxaabiista ku xidhan xabsiga magaalada beledweyn magaalada xudur ayaa samaynaysa horumar dhinacyo badan iyadoo ay dib u soo laabanayaan adeegyadii bulshada ee horay meesha oga baxay akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon maraykanka ayaa waxa uu iska fogeeyey eedeynta ruushka ee ku aadan in uu kolkoolinayo kooxaha mucaaradka ee maraykanka uu ku magacaabo kuwa dhexdhexaadka ah ee dagaalka kula jira madaxweyne bishaar al asad
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkaoo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimo ee redio muqdisho haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan danjiraha maraykanka ee soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay markii u horeysay duqeyntii magaalada gaalkacyo oo ay geysteen diyaarado dagaal oo laga leeyahay dalkaasi isaga oo sheegay in ay baarayaan suurtagalnimada in weerarkaasi lagu dilay dad rayda faahfaahinta warkani waxaa inoo haya axmed cumar safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen juwart ayaa ka hadlay weerarkii maraykanka uu ka geystay meel ku dhow magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waraysi uu siiyey v o a ayaa waxa uu ku sheegay safiirka in soomaaliya ay muddo badan ka taageerayeen dib u soo celinta nabadda iyo sidii looga adkaan lahaa argagixisada safiirka maraykanka waxa uu yidhi waxaan qaadnay weerar isdifaaca horaantii toddobaadkan waxaana uu qayb ka ahaa la dagaalanka kooxda shabaab laakiin si dhab ah ayaan u qaadanaynaa eedeenta ah in la dilay dad aan dagaalka ku jirin stephen juwart ayaa sheegay in waaxdooda difaaca ee baaritaano ay sameeyeen kadib ay go'aamiyeen in weerarkaasi aanan lagu dilin dad rayd a hase ahaatee waxaan si dhow ula shaqaynaynaa buu yidhi galmudug puntland iyo dowladda federaalka si aan wax badan ugu ogaano arrintaasi waxaan ognahay in al-shabaab ay ka howlgasho xadka u dhexeeya maamulada puntland iyo galmudug waxaana uu waxaana qorsheynaynaa sidii ay waxayna qorsheynayaan ayuu yidhi sidii ay u kala qaybin lahaayeen qabaa'ilka gobolka degan uma malaynayo in dadka deegaanka ay taasi yeeli doonaan ayuu hadalkiisa ku daray danjiraha maraykanka ee soomaaliya ayaa meesha ka saaray in ay jirto cidda la qaadanayso mas-uuliyadda weerarkii maraykanka waxaana uu hadalkiisa ku daray in aysan suuragal ahayn in weerarkaasi uu horseedo khilaaf soo kala dhexgalaa labada maamul puntland iyo galmudug golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa cambaaray weerarkii gaalkacyo lagu dilay ciidamo ka tirsan maamulka galmudugga
waxaa heer gebagaba ah ku dhow shirka maamulo samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoona odayaasha ka qaybgalaya shirkaasi ay rajo ka muujinayaan qaarkood in shirka uu miro dhalo oo ay ka soo baxaan wax la taaban karo cabdishakuur cali axmed ayaa faahfaahinta warkaasi inooga soo diray in jooga dadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay yeeshaan dowlad goboleed loo dhan yahay ayaa waxaa hadda ay u muuqanaysaa inay ka xigto maalmo qura marka loo eego dadaalkii dowladda dhexe ee soomaaliya ay ku bixisay dhismaha dowlad goboleedkan iyo haatan oo la xirieyey ergadii aan saxin lahayd dastuurka dowlad goboleedka gogosha shirka oo ah magaalada jowhar waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqi ay sameynayaan murashaxiin kala duwan oo doonaya min madaxweyne ilaa xubin baarlamaan kuwa qaar oo ku sugan magaalada tani ayaa doonaya inay ka mid noqdaan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka la dhisayo taasoo muujinaysa rajada badan ee laga qabo in muddo kooban lagu dhiso dowlad goboleedkan nabadoon axmed jaamac waaguul waxa uu iga waramay aragtidiisa halka uu shirka marayo iyo rajada uu ka qabo shirku wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo istaba jooga oo ilaa sagaal bilood ma- socday haddaan kuu soo ururiyo marxaladahaas kala duwan uu marayay marba eh, heer ay maraysay hadda meel fiicanuu marayaa Een, waana guul lagu farxi karaan dhihi karaa ergadii ayaa soo xarootay Een, xubnihii baarlamaanka ayaa sida u badan yahay la diyaariyey la diyaariyey Ee, boroseeskii ugu dambeeyey oo maaragtay uu marayaa iyo in dastuurkii iyo la ansixiyo maaragtay sheekh cismaan barre waxa uu goobjoog u ahaa marxaladihii adkaa ee shirkan uu soo maray waxa uu ii sheegay in laga gudbay caqabadihii diidanaa dhismaha dowlad goboleedkan oo ay ugu muhiimsaneyd qaybsiga beelaha ee xubnaha baarlamanka labada gobol marka waxaan isleeyahay shirkaas wuu- waa dhismay waxa ku xig waxay noqon doontaa doorashooyinkii muxuu- guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha marka kaasuu cid kastoo wax ka sheegtaba waa ka gudbay marxaladihii yacni caqabadihii faraha badnaayo waa ka gudbay waxaana ugu mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo urur goboleedka igaado iyagana ay xagga yacni fududaynta shirka gacan weyn ka geystay ayaan ugu mahadcelinaynaa iyo shacabka labada gobol oo ayaga laftooda aad ugu dulqaatay muddadii sagaalka bilood aheyd ee shirkaas u socday aqoon-yahan axmed cabdi maxamuud waa madaxa waxbarashada ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu tilmaamay in dowlad goboleedkan dhismihiisa gabagabada marayo uu muhiim u yahay dadka deegaanka gaar ahaan soo celinta adeegyada bulshada ergadii ayaa la xereeyey hadda waxaa socda akrintii eh, nooca dastuurka ayaa socda marka shirka meel aad u fiican ayuu marmaraya ayuu marayaa waana arrin aad iyo aad looga baahan yahay inuu shirkaas soo gabagaboobo maadaama soomaaliya marxalo kala gedisan oo dhib badan oo cakiran ay soo martay Eh, shirka inuu si degdeg ah ku qabsoomo eh, muxuu ahaa eh, wanaag uu ku dhammaado annaga ayaa si gaara u danaynaya anagoo ah bahda waxbarashada maalinkii arbacada ahayd sideed iyo labaatanka bishan sebtembar ayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku waxa ay furtay wejiga labaad ee shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana haray keliya soo xulista xildhibaanada baarlamanka labada gobol oo beelaha ay ku howlan yihiin iyo doorashada hoggaanka dowlad goboleedka
waa hagaag weli halka aad naga dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qaramada midoobe ayaa u magacaawday safiirkii hore ee kenya ee soomaaliya ambasador maxamed cabdi afey in uu noqdo ergeygeeda gaarka ah ee arrimaha qaxootiga ee soomaaliya magacaabista danjirihii hore ee kenya ee soomaaliya maxamed cabdi afey sidoo kalena ka tirsanaa urur goboleedka I- igad ayaa waxa ay ku soo aaday iyadoo dowladda federaalka soomaaliya tan kenya iyo qaramada midoobaba ay ka wada shaqaynayaan sidii dib loogu celin lahaa dalkooda qaxootiga soomaalida ee muddada ka badan labaatanka sano ku jiray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya kadib markii dowladda kenya ay ku dhawaaqday in xeradaasi ay albaabada isugu dhufanayso danjiraha ayaa waxa uu ka shaqayn doonaa sidii qaxootiga soomaaliyeed xaaladahooda lala socon lahaa kuwa gobolka iyo sidoo kale kuwa ku barakacay gudaha dalka soomaaliya intaba dhanka kale jubbaland iyo hay-adda qaxootiga ee u n h c r ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loola socon lahaa xaaladda qaxootiga dib ugu soo laabtay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada jubbooyinka sida uu ku waramayo aadan maxamed salaad
kulankan maanta dhex maray mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland iyo madax ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda dadka qaxootiga ah ee soomaaliyeed ee kusoo laabanaya deegaanadii horay ay uga qaxeen gaar ahaana dadka kasoo jeeda deegaanada jubbooyinka kulanka uu shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha jubbaland ahna madaxweyne ku-xigeenka jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadheere iyadoona sidoo kale ay kulankaasi ka qayb galeen wasiirada arrimaha gudaha xiriirka iyo iskaashiga caalamiga madaxtooyada iyo madax kale markii kulankaasi uu soo gabagaboobay kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadashay carolin vanbaren oo ka socotay hay-adda qaxootiga ee u n h c r waxaan u nimid maanta halkan inaan kulanno maamulka jubbaland si aan uga wada hadalno sidii horey loogu sii wadi lahaa in la soo celiyo dadka ka imaanaya xeryaha dhadhaab waxaan yeelnay kulan aad u wanaagsan waxaana isla qaadannay in dib loo soo celiyo labada kun ee transitka ku ah xerada dhadhaab iyo sidii dalkoodu dib loogu soo celin lahaa sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland jenaraal maxamed warsame darwiish waxaana uu sheegay in jubbaland ay raalli ka tahay in deegaanadeeda lagu soo celiyo ama la keeno dadkaasi qaxootiga ah waxaana uu sharaxayaa qodobadii laga wada hadlay shirkaasu markii uu dhammaaday waxaanu ku heshiinay qodobada soo socda doodheer kadib waxaanu ku heshiinay dowladda jubbaland inay raalli ka tahay in principally dadka soomaaliyeed ee raba inay ku soo noqdaan dalkooda oo ah dadka hadda ku sugan qaxootiga dhadhaab waxaanu fasaxnay labadii kun ee ku xayirnaa dhadhaab oo kaararkoodii hore u xareeyey
ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay hay-adda u n h c r na u mahad celiyey kusimaha madaxweynaha jubbaland ahna madaxweyne ku-xigeenka jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadhere waxaanu isla garannay isaafgarad baan isla gaarnay isagoo faahfaahsan wasiirkan sheegay waanu soo dhowaynaynaa dadku waa dadkeennii inaan dhibaatooyinkii xagga ku jiraan inay ku sii jiraan ma rabna in dalkoo kusoo laabtaan raalli baa ka nahay laakiin nidaam iyo nolol iyo sharciyad waafaqsan inay ku soo laabtaan baan doonaynaa insha allahu wadahadalladeena dambe ayaanu wax fiican oo dadkaa quseeya qaabkii kusoo naqon lahayenna isaga meel dhiga doonnaa haddana isaafgarad hordhax baan gaarnay aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
turkiga ayaa waxa uu soo gebagabeeyey saldhig militari oo uu heerkiisa sareeyo qalabeyntiisa kaasi oo uu ka furanayo gudaha dalka soomaaliya waa saldhiggii ugu horeeyey ee bariga africa ay dowladda turkiga ka furanayso iyadoona uu gacan ka geysan doono qalabeynta iyo tababarka ciidanka xoogga dalka soomaaliya sida mar kale uu faahfaahintan ku eegayo axmed cumar dowladda turkiga ayaa soo gebagabaysay qalabaynta saldhig militari oo ay ku yeelanayso caasimadda soomaaliya muqdisho saldhiggan oo ah kii ugu horreeyay ee turkigu ka furo qaaradda afrika ayaa waxaa degi doona ciidamo turkiga kuwaasoo tababar siin doona ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaana ciidamadan ay ka shaqayn doon ama ay shaqayn doonaan wakhti cayiman saldhiggan oo ay ansixisay qaramada midoobe ayaa waxa uu noqon doonaa saldhiggii labaad ee caasimadda uu ku yeelanayo turkiga markii laga reebo saldhig ay xukuumadda ankara ay ka furtay bishii abriil ee sanadkan dalka qatar kaas oo qayb ka ahaa heshiiskii iskaashiga ammaan ee labadaasi dal ay horaan u gaareen ciidamo gaaraya laba boqol oo askari ayaa dowladda turkiga ay keeni doontaa saldhiggeeda muqdisho kuwaas oo wejiga koowaad tobabar siin doona toban kun iyo shan boqol oo askari oo soomaaliyeed dowladda turkiga ayaa shantii sane ee ugu dambaysay waxay soomaaliya ay ka caawisay dhinacyada ciidamada iyo bini'aadinimada mana ahan tallaabadani mid wax u dhimaysa iskaashiga militari iyo kan dhaqaale ee u dhexeeya labada dowladooda
xirlaaliyaha maxkamadda gobolka hiiraan ayaa waxa uu kormeeray maxaabiista ku xihan xabsiga magaalada beledweyn si xaaladooda uu u ogaado warkan waxaa inooga soo diray magaalada beledweyn ibraahim maxamed geedi
xelaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta gobolkan hiiraan laba xidigle maxamed cabduqaadir ayaa waxa uu kormeeray xaaladda maxaabiista ku jira xabsiyada booliska ee sida ku-meelgaarka ugu jira magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dadkan qaarkood kuwa xukunkoodu u dhiman yahay lasoo dedejiyo waxaana uu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in dibdhis lagu sameeyo xabsiga degmada beledweyne
xabsiga magaalada beledweyne oo xabsiga dhexe ee gobolka hiiraan ah xaqiiqadii hadda waxa ay maxaabiista ama asluubta ay ku shaqaysaa saldhigga magaalada beledweyne ayay ku shaqaysaa ka xaaladaas way iska adag tahay laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow in loo dhiso xabsigooda dhexa waxaana rabaa taliska asluubta soomaaliyeed in arrintan iyada ka jirta xabsiga dhexe magaalada beledweyne iyo aad iyo aad mataqaanaa ilgooniya ugu fiiriyaan taliyaha booliska ee degmada beledweyne koonil cali dhuux mahadal ayaa sheegay in ammaanka magaalada beledweyne uu yahay mid wanaagsan balse ay jiraan kuwa doonaya inay ammaanka qalqalgeliyaan balse lasoo qaban doono nabadgelyada magaalada aaday u wanaagsan tahay walow ay jirto waxyaabo badan oo aan isleeyahay way ku soo kordhayaan hadda oo dhaqdhaqaaq ah oo amniga khatar ku ah oo aan hore u jiri jirin ay jiraan maleeshiyooyinka sida sharci darrada hubka ku soo qaadana oo beledka dhexdiisa imaanaya oo hubka ku sita waxaan leeyahay hubka sharci darrada lagu sito oo magaalada dhexdeeda lagu qaato horay baa loo madnuucay dukumentiyaa ka yaalla dowladnimaduna ma ogola waan qaban doonaa waana dibna waana lala wareegi doonaa wixii maanta ka dambeeya ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
wararka dibaddana waxaa ka mid ah maraykanka ayaa waxa uu iska fogeeyey eedeynta xukuumadda moscow ee ku aadan in uu kolkoolinayo kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne bishaar al asad waxa ay dowladda maraykanka sheegtay in ay ka go-an tahay in ay dhaqan gasho xabad joojinta dalka syriya si loo soo afjaro colaadda muddada ka badan shanta sano ka soconaysa dalkaasi syriya labada dowladood ee maraykanka iyo ruushka ayaa waxa ay dhexdhexaad iyo garwadeenba ay ka ahaayeen xabad joojin ka dhaqan gashay magaalada xalab taas oo markii dambe burburtay kadib markii la duqeeyey kolonyo gaadiid gargaar ah oo ku sii jeeday magaalada xalab halkaas oo lagu dilay in ka badan labaatan qof waxaana tan iyo markaasi ka soconaysay magaalada duqaymo iyo dagaalo xoogan oo saameeyey nolosha dadka deegaanka qaramada midoobe ayaa walaaca ka muujinaysa xaaladda bini-aadinimo ee dalka syriya gaar ahaan magaalada go-doonka ku jirta ee xalab waxaana dhinacyada igu baaqaysaa in xaaladda ay dejiyaan oo ay qaataan xabad joojinta si dadka kaalmooyin deg dega loo gaarsiiyo warkii subaxnimo waanaga intaa ciddii uu seego radio muqdisho doomeed ayay ka heli kartaa